haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey soo jeedinaya qadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanta idinkaga imaanaya xarunta v o a ee magaalada nairobi barnaamijka oo ku saabsan ololaha ay dowladda federaalk ee soomaaliya ay kula dagaalamayso arrimaha musuq maasuqa iyo qaabka ay dowladdu ku wajahayso la dagaalanka musuq maasuqa ayaa waxaa halkan istuudiyaheenna magaalada nairobi marti iigu ah oo igala qaybgalaya mas-uuliyiinta kale ah xildhibaan maxamed jaamac mursal geelle oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya doctoreyso hodan saciid ciise oo ah aqoon-yahan ku takhasustay arrimaha dhaqaalaha iyo ka hortagga musuq maasuqa sidoo kale martida halkan ila joogta waxaa ka mid ah doctor cabdi cali xasan xildhibaan hore dowladda federaalk ee soomaaliya ahna aqoon-yahan bartay horumarinta dhaqaalaha waddamada soo koraya iyo sidoo kale faarax isaaq oo ah aqoon-yahan bartay arrimaha siyaasadda iyo xidhiirka dowladaha marka hore soo dhowaada ku soo dhowaada barnaamijka dhammaantiin waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad wakhtigiina qaaliga ah na siiseen si aad nagala soo qayb gashaan barnaamijka waa dhownahay khadar aad yaad ba umahadsanta
ilaa afartanka daqiiqo ee soo socda ayaan waxaan ka doodi doonaa dadaalada ay dowladda soomaaliya ay kula dagaalamayso musuq maasuqa ee dalka ka socda gaar ahaana magaalada caasimadda ah ee muqdisho sidaan ognahay musuq maasuqa ayaa soomaaliya ka dhigay inay sanad kasta ay noqoto waddanka ugu musuq maasuqa badan adduunka marka loo eego nidaamka lagu cabiro musuq maasuqa waddamada dunida waayahay laakiin waxaan jeclaan lahaa inta aanan bilaabin su'aalaha iyo doodda barnaamijka inaad in yar ila dhegaysataan laba mas-uul oo ka kala tirsan hay-adaha xoojinta sharciga dalka oo iyagu toddobaadkan sii dhammaanaya soo saaray warbixinno iyo liiska shakhsiyaadka lagu tuursan yahay musuq maasuqa oo ay dowladdu ay ku eedaysay waa hanti dhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale iyo xiriiraadayaha qaranka sulaymaan maxamuud waxaan marka hore ku horumarayaa hantidhowraha qaranka oo warbixintaasi uu soo saaray jeediyey arbacadii lasoo dhaafay baaristan fatashka ah oo bilaabatay labaatanka abriil laba kun saddex iyo labaatan waxa ay daboolaysaa shan sano oo laga soo bilaabo sideeddii maars laba kun sagaal iyo toban sideeddii maars laba kun sideed iyo toban ilaa sagaal iyo tobanka abriil laba kun labaatan iyo saddex waxaa suurtagal ah in dadweynaha hay-adaha baaristu qusayso iyo xitaa eedeysayaasha ku dhowdu ay isweydiiyaan sababta baaristani u dabooshay ama loogu sameeyey muddadaas shanta sanaa si kooban sababta loo doortay waddabaariseedkaas ayaa ah in siddeedda maars laba kun toban iyo sideed ay tahay maalinkii ugu horreeyey ee ay suurto gashay ama ay bilaabatay shaqada sistamka ama nidaamka keedinta xogta maaliyadeed ee hay-adaha ay baaristu qusayso qaarkood waxaa soo gebagaboobay wejigii koowaad ee baarista fatashka ah kaas oo ku saabsanaa habkii howlwadeennada kaas oo ku saabsanaa habkii howlwadeenka hay-adahaasi u maareeyeen qabashada xisaabinta iyo xaraynta dakhliga dowladda soomaaliya ka soo gala ilaha daqli kala ah bixinta adeegyada kordhinta dalkujooga ama fees extension iyo fasaxa shaqada oo ah laba adeeg oo ay qaataan shaqaalaha iyo muwaadiniinta shisheeye ee soo gala dalka soomaaliya waxa kale oo ay baaristu xoogga saartay nidaamka kaydinta cadeymaha qabashada xisaabinta iyo xaraynta dakhli cadadkiisu dhan yahay markana maalintii khamiista ay shalay xiriiraadyaha qaranka sulaymaan maxamuud waxa uu soo saaray magacyada liiska mas-uuliyiin horey uga tirsanaa dowladda soomaaliya oo dowladdu ay ku eedeynayso inay ku kaceen musuq maasuq walow qaarkood oo hadlay ay iska fogeeyeen eedeynta dowladda ay usoo jeedisay oo ay diideen inay musuq maasuq ay ku lug leeyihiin bal isagana wax yar aan ka dhagaysano warbixintiisii shalay bartamihii bishii afaraad ee sanadkan labaatan labaatan iyo saddex ayaa xafiiska xeralaha guud ee qaranka iyo hay-adaha baarista dalka waxaa soo gaartay xog faldembiyeeyo si waafaqsan qodobka sideed iyo tobnaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xogtaas oo la xiriirsan musuq maasuq been abuur dukumenti dowladeed luunsasho leexsasho iyo xatooyo xoolo dadweyne ka faa'iidaysi xafiis dowladeed dayacaad iyo gudasho la'aanta waajibaad sharci xogtaasoo sheegaysay in faldembiyeedyadaasi ay ka jiraan xafiisyada dowladda ee kale ah kow xafiiska waaxda fiisa kordhinta ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya labo xafiiska ruksadaha shaqada ee shaqaalaha shisheeyaha ah ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya saddex xafiiska cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya gaar ahaan xafiiska ka howlgalaa garoonka aadan cabdulla cismaan namber afar xafiiska qaybta dakhliga dakhli xareynta ee laanta bangiga dhexe ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ku leedahay bangigu dhexe uu ku leeyahay garoonka aadan cabdulle xafiiska xisaabiyaha guud gaar ahaan qaybta ka howlgasha garoonka aadan cabdulle hay-adaha baarista oo gudanaya waajibaadkooda qaran ayaa bilaabay sagaal iyo tobankii bishii afraad labaatan labaatan iyo saddex baarista iyo fatashaada goobihii lagu tuunsanaa inuu dembiga ka dhacay waxaana baaris lagu sameeyey dad gaaraya saddex iyo labaatan qof oo isugu jira dad ka shaqeeya xafiisyada dowladda iyo shakhsiyaad lagu tuhumay inay sababo kala duwan xiriir ula lahaayeen saraakiisha iyo eedeysanayaasha u shaqeynaya xafi- ka shaqeynaya xafiisyada dowladda
waayahay waad maqlayseen labada mas-uul ee dowladda soomaaliya ka kala tirsan horey waxaa uga horreeyey madaxweynaha qaranka xasan sheekh maxamuud oo si adag uga hadlay arrimaha musuq maasuqa oo uu sheegay in uu musuq maasuqu ka diran yahay xitaa ay la gelayaan dabcan dagaalka la mid ah dagaal la mida midka ay shabaab ay kula jiraan kusoo dhowaada barnaamijka markan haddii aan si toosa u gudagalno barnaamijka waxaan kusoo dhoweynayaa xildhibaan maxamed mursal jaamac gelle oo ka tirsan baarlamaanka dowladda soomaaliya xildhibaan kusoo dhowow barnaamijka maadaama hadda uu isagu uu nagala joogo dowladda oo uu yahay xildhibaan dowladda soomaaliya ka tirsan xildhibaan kusoo dhowow waad maqlaysay warbixinta ay dowladda soo saartay iyo halka uu marayo dagaalka ay dowladdu amaba dadaalada ay dowladdu ay kula dagaalamayso arrimaha musuq maasuqa waaya bismillahi raxmaan raxiim qadar waa mahadsan tahay adiga iyo khiyaarta iyo aqoonyahanka soomaaliyeed ee halkan fadhiyaba waadin salaamaya iyo soomaalidana dhegeysanaysaba marka koowaad aniga shaksiyan xildhibaan ahaan waxaan bogaadinayaa dadaalka hadda ay dowladdu waduuba ku saabsan la dagaalanka musuq maasuqa kaas oo ah waxa wax weyn oo ina ragaadiyey oo dowladnimadeenna dib u dhigay runtii waxaa wax lagu farxa ah in hadda ay hantidhowrihii guud iyo xeerlaarintii iyo kulli iyo dowladdii iyo xukuumaddiiba ay ku mashquulsan yihiin la dagaalanka musuq maasuq ah taas oo aan hadda sida sheegayaba ina ragaadisay cadaybaha iyo maaragtay runtii hantidhowrku shaqadiisu waa in uu meel walba oo dakhli dowladeed ay uu galo inuu baaro weeyaan haddii uu markaa labada siwarna uu ku baaraa meeshaan doorradana waxaa joogto ku takhasusteen waxay waxaa weeye ani wadina wax ugu baari karaa hanti dhowruhu si special ahna wax ugu baari karaa nahayaad meel dakhli galay marka haddii meeshaas uu ka arko in uu ama uu ku qanco in meeshaas suspicion weyn jiro xeraalintu uu gudbinaya xeraalintuna markaas ayay baaritaankeeda sii samaynaysaa oo haddii iyadana ay ku qanacdo in arrintaas dembi yahay markaas ay laamaha kale usii gudbinaysaa waxa hadda aan marayno waa in sida uu xeerlaaliyuhu sida uu hantidhowruhu sheegay labadii kun iyo sideed iyo tobankii maarso ayay soo bilaabatay systemkeenan waa fsmkan edmskan nidaamkan dowladeenan ay hadda habka maaliyadda u isticmaashay ee lawada arki karayo ee transparencyga ah markii ugu horreysay runtii ma aha waxaan xusayaa in dowladdii hadda uu maxamed cabdullaahi farmaajo xasan cali kheyre prime ministerka ka ahaa aan u malaynayo weli inuu u xidhnaa wasiirkii maalkii agaasimaha wasaaradda caafimaadkan ku ogaa oo arrin corruption lagu soo eedeeyey wasiir ka tirsan xukuumadda lagu soo eedeeyey inkastoo isagu markii xeraarinta iyo maxkamadda loo soo gudbiyey dembi lagu waayo lasii daayey
laakiin hadda khaasatan xilliga hadda aan marayno waxaan qinayaa in wax fiican socdaan dowladda hadda jirta ay la dagaalami doonto musuq maasuq tallaabooyin cadcad jiraan waxaa kaloo halkan iyadana laga xusayaa ama qof kasta oo soomaaliyeed oo dembi lagu soo eedeeyo oo la yidhaahdo waxbuu xaday ama waxbuu isdaba miriyey dembiile maaha ilaa ay maxkamaddu ku xukunto oo giilti tiraahdo hadda processkii baa socda details uga sii gelaya hadda aniga oo ma doonaya inaan hoos usii dhaadhaco laakiin shaqadan shaqo socoto weye shaqo dowladdu u baahan tahay weye maxaa inaga dhiman oo guddiga anti corruptionka waa la kala diray xukuumaddii hadda tan ku horreysay ayaa maaragtay meel marisay laakiin waxay u meel marisay si aan sharciga waafaqsanayn doctor cabdi cali waxaan ku wada jirnay baarlamaanka tobnaad golaha shacabka baashgareeyey aqalka saroon baashgareynin buu madaxweynuhu saxay madaxweyne xasan sheekh markuu yimidna waa kala diray dib baa noola laabtay dib baa noo soo magacaabi doonaa guddiga adeega garsoorka marka waxyaabo fara badan oo isku xiran oo complex ah oo hay-adba hay-adda kaleeto inay kabta ahayd ayaa laga yaabaa inay meesha ka maqan tahay laakiin haddana ma joogsan karo la dagaalanka musuq maasuqu ma joogsan karo waa tallaabo aad u fiican waa bogaadinaynaa waa soo dhoweynaynaa waxaan rabnaa in muwaadin kasta oo soomaaliyeed shilinkiisa loo xifdiyo kan lagu eedeeyena waxaan doonaynaa inuu sharciga helo oo haddii lagu helana dee uu dembiile yahay oo la qiro haddii lagu waayana dee si daacad ah oo si transparency cad dadkao dhan og yihiin ay maaragtay uu uga nabad galo oo uu isaga baryeelo intaasaan aniga kujugo waa maasanta xildhibaan geelle waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa xildhibaan doctor cabdi cali
waa maasanta khadar saddexda tiir ee ugu adag ee dalwanaaga marka laga hadlayo tiir ka mid oo dagaalanka musuq maasuq dowlad aan la dagaalan musuq maasuqa dowladnimo dowlad wanaag ma laga sugi karo waa soo dhoweynaynaa waa hambalyaynaynaa inta aan ogahay waa hanti dhowrihii saddexaad oo isku dayaaya inuu lacagaha la luunsado ee cid walba ay og tahay oo weliba dee madaxda ugu sarreysa ay luunsadaan inay ifiyaan laakiin haddana saasuy tahay dad junior ah way weli dadkala qabanay dadkii senior ministerskii iyo wasaare iyo madaxweynada eedeynaya weli ma hayno dowladda la yidhaahdo singapore wasaarihii ka saaray dhibaatada ay hadda ku jirto waxa successka uu ku sameeyey waxay ahayd qodob ka mid ah saddexa tiiroo dowladda aan ka hadlayna mid ka mid ah oo ay ka mid tahay musuqmaasuqan iyo daacadnimada dadka dowladda iyo qofkii ugu habboonaa ma yahay qofka shaqadaa qaban karaay waxyaabihii uu ku guulaystay ka mid ahayd marka musuq maasuqa keligiis soomaalidu waa hay-adan oo musuq maasuqa baarta sano walba adduunka waddanka ugu musuq maasuq badanaana toreesadoodana ka mid ah cilmiga dhaqaalaha bartay bhd ka haystaan statistic waxa la dhahaa wax ku fiirina marka qofku uu wax tilmaamayo ra'yi ma aha aniga waxa ii soo baxday marar badan oo waa ka hadlay dowladba timaada tii hore waa ka musuq maasuqan tahay keliya wax marka aan ka duulo oo hypoteska ah inuu giban yahay ama maxaa la yidhaahdaa aan ognahay inuu jiro miisaaniyadda dowladda xasan sheekh two waa ka miisaaniyad badan tahay miisaaniyaddii maxaa cabdullaahi farmaajo miisaaniyaddii maxaa cabdullaahi farmaajo waa ka miisaaniyad badan tahay xasan sheekh one aan ka soo qaadna saddexdaas oo kumeelgaarka aan ka baxnay oo la bilaabay nidaamka maamulka iyo maaliyadda xasan one uu ka bilowday indib uu habeen lagu sameeyo haddii toban boqolkiiba aan ka soo qaadnay inuu yahay lacagta la xado xasan sheekh one miisaaniyaddiisu afar boqol oo milyan ay ahayd ten percentage aa la xadaayay farmaajaa yimid sideed boqol iyo gaarta sagaal boqol ten percentage hadii la xadaay waa ka musuq maasuq badan yahay dabcan lacagta la xado waa ka badanta soo xas sheekh two one bilyan ay ku dhowdahay iyo miisaaniyadda dambe sariiqa waaye geelaa jooga isla ten haddaan dhahno waa ka badan yahay inay marka bilaabaan oo hadda dhahaan waa bilaabaynaa waa ogyahay hanti dhowro nuur nin la yidhaahdaa bilaaba musuq maasuqaan sagaal wasiiro airbortka warqad ka dhigi wuu yidhi ma bixi karaan madaxdii markaa koorisaa joojisa oo fasaxa nugtahay sida singapore haddaan wasiir maxkamad la geyn oo xilka laga qaadin agaasimo maskiin ah iyo waa fiican tahay bilow fiican waaye ma dhahayo agaasimo tuug ma noqonayo ma dhahayo waa in la xiraa nin kasta oo musuq maasuq galay laakiin xaqiiqda haddii la rabo dalkan in wadadii singapore oo kale uu qabsado marka waa in la arkaa wasiirayaal iyo madaxweyne wasiiro iyo wa- dadka lacagta ugu badan dhaca ayaga wey ya Eh, hanti dhowrayaashu eh, aana u bogaadinaya nuur tii hadda ka dambeeyey ninkaan dhaliya ninka ugu khibrad yar waa islahaa kastoo aysan jirin caddayn ah in ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama may waa jirin waa jir- waa jireen baarlamaanka gobolkeenaba waa jireen cadeymo waa jireen Ah, ama hanti dhowrayaasha qaarkood waa la fadhiisano baarlamaanka ayagoo garab ka raadinaya ma garat ilaa xukuumada qaarkood ay gaaraan hanti dhowriya inay dhahaan sharcigiisaa bedelaynaa xafiiska ra-iisul wasaaraha la hoos keeno si dee eh, maxaa la yidhaahdaa eh, loo gumeeyo oo loo dhaho ora haddaa waxaa yeele aan ku dhahda yeele anaa xilkaa qaaday hanti dhowriyuna waa waa wuxuu u shaqeeyaa shacabka baarlamaankuna raboorgareeyaa ee adduunka infact ee sharciga hadda oo hanti dhowrahana saas wey laakiin haddana weli waxaa ognahay eh, madaxa xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soo magacaabaya ee qoladaas wuxuu u ahaanayaa eh, eh, daacad mararka qaarkood marka haddii ayna la socon keliya waxa muqaban karo waay waaya doctor cabdi waan kugu soo noqon doonaa Eh, doctor rayson odam soo dhawow marka hore Em, kadibna wax kusoo dhawow mawduuca bismillahi raxmaan raxiim aad baan u salaamayaa Een, voice of america iyo charleskan aan u helayaan maanta maaragtay bal wax ka falaqeyno musuqmaasuqa iyo wax arrimaha ku ku wareegsan iyo ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa waxaan rabaa si gaara looga hadlay gaar ahaan sida hadda maaragtay ee, labada eh, xildhibaan oo iga horreeyey labaduba si fiican bay uga hadleen xaalka wadanka gudihiisa ku jiro laakiin waxaan rabaa bal si guud inaan lagu hadlo waayo qof kasta oo la dagaalamaya musuqmaasuqa waxa uu ku dagaalamayaa bay'adda iyo iyo environmentiga uu markaa ku jiro wadanka soomaaliyeed waa wadan ka soo baxaya een, een, runtii soona fiicnaanaya waan ku bogaadinayaa dowladdu in ay ay arrintan ay u noqoto muhiim corruptionka in la dagaalamo musuqmaasuqa waa muhiim Een, laakiin horta waxyaalaha challengiga oo ama hanti dhowr ha noqdo ama arrimaha hay-adaha ku shaqa leh arrimahan inay dakhliga markuu soo gelayo sidee loo xakamaynayaa sidee loo dabrayaa institutionskii ma jiraa shuruucdii ma jirtaa een, haddii laysku qabto garsoorkii hadda laga sheekeynaya gudidii adeega garsoorka waxyaalo badan oo pillars u ah in lala dagaalamo musuqmaasuqa baa horta muhiim in laga hadlo horta musuqmaasuqu sidiisaba waa waa- waa kala duwan yahay ee, waxaa kuwa waxaa la yidhaahdaa musuqmaasuqa baahsan oo inanka keena wadankeena oo kale ah oo kaas ugu hooseeya ee shatiga i d-ga goynaya ama aqoonsiga goynaya wuxuu kaa rabo ilaa meesha ugu sarreeya midka kalena mid aan baahsanayn oo sida dowladihii hore ee marka wadamadu ay sidii waktigii dowladii intaan sa- kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii aan aad u baahsanayn oo maybe sharci adag intuu ku jiro laakiin inay la la- la yara la yara maaragtay sabxan karuu qof geli karo inaga wadankeena hadda waxaa ka jira een, musuqmaasuqa baahsan si loogu musuqmaasuqa baahsan oo ilaa hoos ilaa kor baahsan waayo bal- een, qof kasta livelihoodkiisa haddii aanan helin wuxuu ku helayaa ama sidaa dadban ama si caadiyo loo jeedo Ee, waxaana keenaya faqriga iyo dhibaatada sida keliya oo musuqmaasuqa loola dagaalami karo haddaan yaro dul maro waa in la helo cadaalad iyo hufnaan haykalada dowladdu waa inay dhisan yihiin hadda ma- ma odhanayno haykalo dowladeed ma dhisna waa jiraan waxyaala inaga maqan hadda sida oo een, qoladii la kala diray ee ee hadda ahayd gruubka ee, gudida sumasaqa gudida adeega darsoorku waa maqan yihiin baarlamaanka judicialigu waa inay jiraa qeyb gaara u ah oo runtii marka corruption dad lagu soo eedeynayo waa ku raacsanaya inaanay inaan discrimination jirin waa inuu jiro si aliyaale qof aliyaale qofkii koro ama ha yaraada ama ha weynaada lagu soo wada qaado laakiin soomaaliya maxaa hag taagan xitaa haddaad la dagaalamaysid waxyaala aan xishoosanahay imaka lama odhan karo Een, qofbaa intuu corruption la dagaalamo beriba dhamaynaya corruptionku waa arrin baahsan soomaaliya had iyo jeer waxaan xusuustaa bayle laba kun iyo em, 2018kii annagoo shir dhaqaalaha fadhinaba wuxuu yidhi wadankeena maanta waxaa la sheegay inaynu nahay number one waynu nahay number one wadanka ugu corruptionka badan leh. wadamo badan baa inaga corruption badan laakiin waxyaalo badan oo keeni kara arrintaa corruptionka inaynu number one noqono waxaa ka mid ah marka laysku daro qabiilka iyo corruptionka qof baa dembi gelaya waa lasoo qabanayaa Een, waxaa laga yaabaa kii corruptionka la dagaalamaya inuu kuugu yimaado inaad adigu ka saartid meesha ood sii daysid marka marka horta waa in la xadido qabiilka iyo corruptionka iyo xiriirka ka dhexeeya iyo sidii loo xakamayn lahaa waa kow markaa ma ragaadinayo la dagaalanka musuqmaasuqa ilaa la helo laakiin qodobada runtii iyaga kasoo horjeeda oo hadhow toole xitaa qofkii isku daya inuu la dagaalamo ku noqon kara dhib waxaa kaloo ku jira isna sidee loo loo eegi karaa dowlad wanaagga iyo musuq maasaqa waa run waa beler weyn oo dowlad wanaagga ah in lala dagaalamo musuq maasaqa laakiin de waa in aada loo sii fiiriyo sideebaa aaway sharciyadii aaway regulationskii aaway legal legal wixii sharciyin aaway shuruucdii yay qabanayaan haddii la qabto mabuuga unbay ka jiraan bise waa waa la qaadaya waa enforceable bay yihiin oo wixii baritoole qofkii ku gudbay isla markiiba maxkamadaa la geynayaa iyadoon qabiil iyo iyo madax iyo iyo wuxuu iyo wuxuu yahay midna loo eegin ka kale waxa weeye fashilka iyo musuq maasuqa sidee baa loo fashilayaa dadka haddii runtii hadda waa arrin laga fikirayo inay muhiim tahay la dagaalanka musuq maasuqa aloon dad buu qalbiga jij dadkii ku jira musuq maasuq oo dhan baa qalbigu ruxmaya waa inay baqdini gashaa marka fashilka iyo musuq maasuqa sideedaba sidee baa loo odhan karaya sidee baa hay haykalada ku saabsan inay ama dakhliga waddanka lacagta ururiyaan ka ugu hooseeya ilaa ka ugu sarreeya sidee baa loo xakamaynayaa sidee baa transparency loo abuuraya iyo accountability briton waxa ay soo ururayaan inaanay qof jeefkii ku dhicin ay ku dhacaan qof jeefka dowladda inay ku dhacaan islamarkiina markay meeshaa ku dhacaan markay baxayaan xaggay qabanayaan ta ugu muhiimsan oo anigu aada iyo aad rabo inaan uga hadlo waxa weeye musuq maasiqa iyo arrimaha wadamada hay-adaha caalamiga ah musuqmaasuqa dowladdu wax badan bama soo galaan wax yar baa soo gala inta badanna had iyo jeer waxay ku baxaan in la siiyo ciidanka la siiyo mushaar musuqmaasuqa aynu rabno inaynu aada uga fikirno waa lacagahan had iyo jeerna dab maraya dhaafaya dowladda khasnada dowladda ee koobabka loo samaystay ee n g os ana ha noqdaan ama ha noqdaane waxaa la dhahaa kuwa la wareegaya boorsada oo lacagtaas meeshay aadaysana aanad garanayn meesha laga keeno sabos haddii laga keeno lacagtaas wadan wadamada ka mida westiga lacagtaas waxaa laga yaabaa boqolkiiba konton in meeshooda horta marka horeba lagu soo reebo oo adiga ay konton kusoo gaadho kontonkii nairobi ama etoobiya another twenty percent in lagu sii roobo tobanka kale ee soo hadha inta inta la geeyo wadankii ay ku abuurto corruption kan dhamee waxaad arkaysaa idanku odhanaya local kuwa waxaa u jooga magaalada magaalooyinkeena degmooyinka dad u jooga oo difaacaya waxna ma samaynayaan saasay tahay lacagtii loogu talagalay inay wadanka wax ugu qabtaana ay had iyo jeer ku noqonayso ama kuwii markii horeba keenay jeebkooda ama kuwo kaloo ahada qaadayaasha oo wadanka jooga inay maaragta wixii qaataan dadkii loogu talagalay ama ama fakriga ha yareeyaan ama hablaha lagu empower gareeyo ama dhalinyada shaqaha loogu abuuro hadday wax fiican keenayaan mar horaa la arki lahaa marka arrimaha musuq maasuqa marka laga hadlayo yaa laga hadlay nin yaroo khasnada dowladda soo gelayso oo maaha eh way baahsan tahay iyo sidii loo xakamayn lahaa qabiilka iyo waxyaalahaas oo dhan sidii looga dhex saarin lahaa waa baahsan tahay haddii aad raacsato doctor rayso sidee loola dagaalami karaa musuq maasuqa iyadoo aynu ognahay in hay-adihii muhiimka u ahaa la dagaalanka musuq maasuqa sida in la kala diray guddigii la dagaalanka musuq maasuqa iyo hay-ado kale oo muhiim ah ay maqan yihiin oo aysan dhisnayn suurtagal ma tahay in lala dagaalamo musuqa horta musuq maasuqa waxaa lagula dagaalami karaa in horta la sheegaba musuq maasuqu inuu xaaraan yahay diiniyan waa lagula dagaalami karaa alqashu xaaraam beydka ugu horeeya oo islaamic financeka laga hadlo waxa weeye inuu musuq maasuqu xaaraan yahay marka soomaalidu waa dad muslina kitaabka waa ilaaliyaan diinta waa musuq maasuqa laakiin caadi buu leeyahay marka horta dadkii in wacyigelin la sameeyo baahsan idaacadaha laga hadlo diinta qeybta ka hadasha laga hadlo aad loo waa muhiim waayo inaga dadkeenu waa dad muslina waxaa laga yaabaa nin lacag qaadan lahaa qof lacag sii watay haddii laga dhaadhiciyo la xusuusiyo inuu iska daayo ku celceli xitaa kow number one midda kale waa in la kala xakameeyo qabiilka iyo iyo iyo iyo sidii loo ilaalin lahaa musuq maasuqa markaad soo xidhid qof wax yaroo lacaga soo xaday waddanka ka soo xaday hadduu berri qabiilkiisii la galo oo berri toole intay xabad qaataan ay dhahaan qofkii baanu ilaalinaynaa kaa laftigiisa weyn waa in la ilaaliyo kuwa haykalada dowladda iyagu loogu talagalay inay ilaaliyaan hadday iyagu ilaalin waayaan sidee loo xakamayn lahaa laftigoodu waxay kusoo koobmaysaa sharci cadaalad hufnaan intaasay kusoo koobmaysaa haddaan shuruuci jirin xakameeya qof kasta oo lacag meelay ka soo gasho ama international ha ka timaado ama gudaha waddanka ha ka timaado haddaanu qofkaasi muraayad ku jirin laga arkayo shaqada uu qabanayo musuq maasuq lama dagaalami karo waayahay waan kugu soo laaban doonaa halkaa ii joog markanna waxaan siinayaa microfonka faarax isaaq oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool dalkan kenya faarax waad maqlaysay dooda maxaa kaaga baxay qadar oo aad baad u mahadsan tahay akhyaartana aad baan u salaamaya dhammaantood dadka soomaaliyeed oo rediyoga dhegeysanayana aad baan u salaamaya
musuq maasuqa dowladda soomaaliya wakhtiga haatan la jooga ay ku dhawaaqday madaxweynaha ugu sarreeya inay la dagaalamayaan hanti dhowrkan uu soo saaray asbuucanita warbixin ku saabsan hay-ada gaar ah oo lagu sameeyey baaritaan muddo laba bilood soconayey aragtideeda walaalow qaabka musuq maasuqa dowladda soomaaliyeed haatan inay ula dagaalanto ay rabto waa qaab ilaa qaldan sidaan ognahay akhyaartan ay wada sheegeen madaxweynuhu markii uu yimid waxyaabihii ugu horreeya oo la sameeyey waxaa ka mid ah dan la kala degay guddigii la dagaalanka musuq maasuq inuu si gudba uusan u jirin guddigii garsoorka hay-adaha nato doktoradan ay sheegtay xildhibaanadan ay markii hore ka dhawaajiyeen jirin la-aantooda inaysan meesha joogin hay-adaha nato waxay keenaysaa in la dagaalanka musuq maasuqu uu noqdo sheeko ku saabsan shakhsiyaad inay noqoto qof qof oo raadsanaya oo kale inay noqoto in meeshii xilal gaar oo kale ay la raadsanayo oo kale inay noqoto sida haddaba dadka lagu soo eedeeyey musuq maasuqa geeskooda ayaga laftooda ay ku doodayaan oo ay leeyihiin annaga wax si gaara noogula fiirsanaya inay sidaan tahay marka waxaan isleeyahay haddii ay jiri lahaayeen hay-adaha nayta haddii ay dowladdu samayn lahayd inay hay-adahan dhisto baarlamaanka la mariyo madaxweynuhu meel mariyo hay-adaha nayta ayadoo si guud u wada shaqaynayaan ay dadkan musuq maasuqa hay-adaha sida gaarka ee markaas in loo taageedgareeya la rabo ama si guudba in loo taageedgareeya la rabo financial systemka dhamaale haddii in loo taageedgareeya la rabo waa la samayn kari marka qaabkan laakiin haddeertaanay tahay in hanti dhowrku isagu keligii uu iska soo sameeyo shan sanaan ka soo bilaabay oo shaqadii aan aan baan samaynaya baan fiirinaya hay-adaha ay noqoto ogow waxaad xasuusanaan kartaa sanadahanaytu waa hanti dhowrka haddeertaan fiirinayo financial closure waa jireen hanti dhowr baa joogay xisaabiyo guud baa joogay oo samaynaya waxyaabahanayto ma hanti shaqaalihii isma bedelin hanti dhowrka shaqaynaya waxaa un la bedela meesha qofka hanti dhowrka ka ahaa madaxa marka waxaan leenahay shaqooyinkan waktigaanayt lasoo qabanayay sanadihii hore siddeed iyo toban kasoo bilaabo sagaal iyo tobankii ilaa haddeertan oo hanti dhowrkana soo sheegay shaqooyinka iyaga waktigaa la qabanayay mugdi baa ku jira miyaan is leenahay marka qaabka loola dagaalamayo iyo qaabka lagu bilaabayo baa waxay tahay qaab aanan saxsanayn in laga bilaabo in guddiyada sharciyada la sameeyo inay iyagii dadka la dagaalamayo ay noqdaan musuq maasuqan sidoo kale xildhibaanada waxay ka dhawaajiyeen inuu musuq maasuqa noqdo wax lagala dagaalamayo madax ilaa iyo erb inay noqoto in si dad gaar ah ama agaasimayaal hooseeyo ama dad hooseeyo aanan dagaalka keligood lagu qaadin wadanka waa lays wada ogyahay waa la wada garanayaa inuu musuq maasuq meel kasta ka jiro madaxda sare ka jiro kuwa dhexa ka jiro kuwa hoose ka jiro in musuq maasuqaana la dagaalamo kuwa cad oo la arkayo musuq maasuqyo waxaa jira waddankan si cad loo arkayo doktoradda waxay sheegtay inay jiraan lacago badan oo dowladda qasnadeedaba aan marin ee boorsooyin lagu kala qaato ee bannaanada lagu kala qaato qaarkoodna la garanayo qaarkoodna la garanayo marka inay hadday arrimahaas ay jiraan si gaar ah inta loo fiiriyo dadka samaynayo maxkamadaha la geeyo la dacweeyo haddii dembi lagu helo la mariyo xalkii inay maraan ay ahayd oo maxkamadaha ay ku xukumaan haddii dembi lagu waayena haddee waa sidaasayto way xildhibaan geelle waad maqlaysaa waxaa jira in dhaliil ku aadan dowladdu qaabka musuqmaas howlgallada ka dhanka musuq maasuqa ay u wado aysan cadaalad ahayn oo shakhsiyaad gaar ah iyo dad yaryar oo shaqaale ay bartilmaamaysanayaan dowladdu marka muxuu yahay doorka baarlamaanka soomaaliya uga aadan arrintan la dagaalanka musuq maasuqa waaya subxaan raxiim waa mahadsan tahay horta walaalkay totally waan waxa arrinta uu ka hadlayay hadda aniga isaga waa waa ka arki duwanay waxaan uga arki duwanay waxaa weeye number one doorasada hadalkeeda hadda ay qaabka ay uga hadlaysay international n g o ska iyo international donorska dad donorska mahe weliba international n g o ska in ay local n g o s oo brief case camal ah oo dhaqaalaha aan dadka gaadhin inay ka hadlaysaan aniga u fahmay isaga midda hadda uu ka hadlayo qasnada dowladda lacagta gasha ilaa iyo xilliga hadda la wada ogyahay xildhibaanka iyo ditoorisadaba wax badan bay hadda soomaaliya aragteeda ka ogyihiin oo weliba guddiga dhaqaalaha ay ka mid tahay ditooriso hodan waxaan ila tahay lacag ee lagu la xadi karo oo khasnada gashay ma jirto waxaan la xado waa waxyaabaha ama la dhihi karo revenue-ga oo localka ah la ururiyo ama fiisayaashii hadda uu hanti dhowru ka hadlayo oo kaleeto extensionskooda waxaan rabaa inaan iso visa extensionska hadda uu hanti dhowraha waxa keenay problemka oo hadda la sheegayo oo kaleeto waxaa igu maqaanaha in bil lacagta kusoo xaroon jirtay hal bil a lacagta kusoo xarootay marka maamulka la kala bedelay kadib hal sana lacag ay keeneen sanadkii hore lacagta soo xarootay inay hal bil kusoo xarootay halkaas wuxuu baaritaanku kasii bilaabmay in markaas la baaro oo la dabagalo oo lacagtan la lunsanayo la keeno midda aad ka hadasheen ee ku saabsan anti corruption commissionkii la kala diray sharci kuma dhisnayn in la kala dirana saxday ahayd waxa weeye guddiga markii la dhiso waa inay labada aqalba ansixiyaan markay labada aqal ansixiyaan buu madaxweynuhu siixayaa waa ka xumahay in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee xiligaas hayey xilka uu saxiixay commissionaskaas waa lagu noqon karaa sonde record inuu saxiixay iyadoon aqalka sare aysan marin sidaa daraaddeed khayr sharci bay ahayd madaxweynaha markuu yimid wuu celiyey baarlamankay hortaalla soo ma ahayn laakiin hil la dhiso guddigaas intaan howlgalladan la bilaabin way way ahayd uma shaqadu ma joog shaqada dowladda uma joogsanayso guddi baan dhisnayn way sii soconaysaa waxaa weeye horta guddiga anti corruption commissionka waa more politics ba isagu siyaasad waa wuxuu inta badan ka shaqaynayo ee hanti dhowraha iyo xeer ilaalinta iyo shaqadooda waxay tahay hanti dhowruhu waa inuu galo meeshii shilin dowladdu leedahay gasho inuu baaro waay hadduu dembi kusoo ku arkana waa inuu xeer ilaalinta u geeyo i think procedureka hadda ay mareen inay u joogto dowladnimadu ma ah inay u joogto dowladnimadu ma ah corruptionku inuu kusii socdo ma inay halkaa gacanta kaga qabtaan waay waxaan rabaa inaan xuso in afar iyo toban sharci afar iyo toban sharci la mariyey baarlamaanka oo intooda badan madaxweynuhu siixay qaarna ay hadda jiraan labada aqalba ay aqalka sare ay jiraan sharciga hindi sharciyeedka waxaa ku jira korontada waxaa ku jira sharcigii hay-adda sirdoonka lagu maamulayay baa ku jiray waxaa ku jira hindi sharciyeedkii cunaqabataynta ku jirtay waxaa ku jirtay hindi sharciyeedkii cunaqabataynta maaliyadda ee cayiman baa ku jiray afar iyo toban sharci oo sharcimo sharciga kale uu si saameyn ku leeyahay oo dalkeena iyo dhaqaalihiisa iyo sidii loo maamuli lahaa ay ay ka mid tahay hinta sharciyeedkii waxaa ku jiray maaragtay aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha ka mid ahaa waxaa ku jiray dee kuwii waan tirin karaa hadda afar iyo toban sharci marka baarlamaankuna iskama fadhiyo oo shuruucii waan sixinayaa commissionerskanna waa la soo wadaa guddiga adiga gasoorkana waa la dhisayaa inta laga dhisayo dem waxaa loo dayrayaa in dhaqaalihii qaranka soomaaliyeed la babo waa maya waxa weye hay-adaha ku shaqaa baan qabanaya aniga hal waan mise hadayna waa sheegay haddana waa ku celinaya muwaadin kasta oo soomaaliyeed oo dembi lagu soo eedeeyo dembiile ma aha ilaa maxkamaddu ay xukunto waa la soo eedeyn karaa shaqada ay hadda xukuumaddan iyo antidowraha iyo xeerlaalinta iyo booliska soomaaliyeed iyo awadaan waa bogaadinaynaa madaxweynuhuna inuu si maarata cad uu u yidhaahdo aniga corruptionkaan la diriraya oo dee wixii dal burburay baan nahay oo intaasoo sano maaragtay dowlad la-aan kusoo gaaray dowladdeeda tii dowladba dowladda ka dambaysa meel bay bulkeeti bay saaraysaa oo dowlad dhiska u socdaa lama dhahahayo eber buu ahaa iyo waa markii ugu horreysay sidii saaxiibo hore dhahaynu kalama dhahayno waxaa weeye meel fiican bay wax noo marayaan tartiib tartiib baan u dhisanaynaa corruptionka waa lala dagaalaya haddii alla idmo haddaanaan corruptionka la dagaalin amniga nagama hagaabeeyo shabaab kama guulaysanayno sababtaan aan uga guulaysanayn waxaa ninkii lacag xadaba hadduu iyaga la aado ama iyagaba uu korrabti garayo oo askariga isbaarada taagan ama qoraxda taagan la korrabti garayo corruptionku kan dowladda lacagta laga xada keliya maaha waxyaabo fara badan ba ayuu corruptionku soo gelayaa sidaa daraaddeed waa bogaadinaynaa waa soo dhowaynaynaa shuruucda dhiman ee hadda hadda aan sheegaynay anti corruptionkii commissionkii iyo guddiga adeegii garsoorka iyo kulli oo korkujoogtooyin ay shaqadooda ahaan lahayd shaksiyaad aan xeli karin as a private citizen adiga waxaad dacweyn kartaa waxaad dhihi kartaa hay-addaas waxaan ku arkay wax isdabamarin baan kaga shakiyay xeer ilaalinta xeeralayaa guud xabiiskiisa yaad la xiriiri kartaa xeer ilaaliyo isagoo private citizenkaas taladiisii ama informationkiisa qaadanaya ayuu baaritaan furi karaa xaq buu leeyahay marka aniga waxaan qabaa inay shaqo fiican socoto shacabka soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan halka gudubno in shaksi jacayl ama nacayb aan ka gudubno inaan dowladnimo u gudubno inaynu haddii aan laydmo ogolaano in layna baaro haddii wax laynagu xilanaado layna xiro haddii wax laynagu waayana aynu dee xor ahaano ceeb maaha adduunka dhan bay ka jirtaa waa santa xildhibaan xildhibaan dhakta cabdi cali su-aasha aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay dowladdii horena waad ka mid ahayd inkastoo labadiina waad ka mid ahaydeen laakiin adaa su-aashaan ku siinayaa markaad fiirisid qaabka ay dowladdan hadda madaxweyne xasan sheekh ay ku wajahayso la dagaalanka masuq maasuqa iyo qaabkii dowladdii hore la dagaalamaysay haddii asbabadli ku samaysid bal maxaa farqiga u dhexeeya walahi waa waa too early inaa isbabdhigaa samayno su-aasha waxay ku habaanshay ila weydiiyo walaalkii geele sharcigii hanti dhowrmaadaama aad banaanka xaal ka joogto waa kusoo wadaa dowladdii hore sumaashku bala dagaalamay
dowladii dowladaan ka horeysa soomaalishu mala dagaalamayn dad bay xirtay agaasimayaal ku jiraan iikaad iikaad iikaadi waa haddaba tan badaday xirtay Eh, xasan one soomaaliska waa lala dagaalamay laga bilaabo two thousand thirteen fifteen aan dhihi karaa waa bilowdan soomaaliska lala dagaalamo laakiin xoog ma lahayn Eh, hadda dowladda dowladdii ka horeysa waxyaabay ku eedaysana uu ogyahay xildhibaanka miisaanadii laba kun iyo toddobiyo tobankii masax xisaab celinteeda la keenay eighteen nineteen twenty twenty one twenty two xisaab celin baa raba looma keenay magarata dowladdii haatan ka horreysay waxay dhacday ayadoon isku haysto baarlamaanka beele xukuumaddaana u malaynaya markay timid uba ka hadlayo annagu waa soo gudbinay baarlamaanka baarlamaanka u keenin eh, guddoonka baarlamaanka baarlamaanka keenin ku da-andacoonahay horta dee musulmaashu wataan lahaa haddaan wasiirkii xisaab celinta soo celi waaya aan la xirin ee uu heeroya asaga uu yahay in eh, dalkan dhaqaalihiisa cirka geeyey ninkii ugu tuugsanaana uu yahay Eh, horta dee lama dagaalamin waxaan kuu sheegaya ani baarlamaanka intaa ka tirsanaa adaa uga hadli jiray musulmaashu waxaan ku tusaaya waxyaaba aad u sahlan sanad walba xisaab xirka markii la keeno eh, eh, xisaab celinta miisaaniyadda markii lasoo eh, la keeno hanti dhoraa waxaa ka horeeya xisaabiyaha guud qof la yidhaahdo xisaabiyaha guud miisaaniyadda waa qofka ugu horeeya ee ee foojirada iyo marka hore saxiixa ee xisaabta dowladda soo xira magarad iyo xaf xisaabeedka casriga uu kusoo xiraa dan recommendation warqaduu kusoo xiraa yah wasiirka maaliyaddu budgetkii iyo suu isticmaalay xisaabiyaha iskale ee- ee ee maxaa la yidhaahdaa xisaab xirkeeda xisaabiyahaas markuu soo xiro ee, wuxuu u keenaa hanti dhowraha hanti dhowraha waa fiiriyaa meesha ugu horeysa ciladaha uu ka fiirinaya madaxyadaha kala duwan iyo sidii loo qarashgareeyey iyo maxaa ku jira laba kun iyo toddobiyo tobankii ama lix iyo tobankii hanti dhowrihii joogay lixda qodob uu kusoo xiray lixda wuxuu yidhi miisaaniyaddan tuugaa ku jirta horta marar badan baarlamaanka waa meesha cilada ka jirta dowladda soomaaliya ka way marar badan baarlamaanka guddoonkiisa yaa ku rabtada laftirkooda hati dhoorihii wuxuu ku soo xiray warqad uu leeyahay lix qodob oo uu kaga hadlayo miisaanidda waa tuugo oo ay ka mid ahayd afartan iyo sagaal milyan oo baarlamaankan uusan ansixin yah yaa wasiirkii maaliyadda ku takarfalay baarlamaanka hortiisaan dood uga furay ha soma bilowgiiba dee maba ahanba xataa eh, dhammaadkii ma ahan Eh, kasoo qaad marka afar miisaaniyadood lama xirin ma- hadda ma xirteen maladii keena miisaanad xiran hadda ilaa hadda intaa hadda waqti yeerkaa shaqaynayseen miisaanad aas xisaan maahan xisaab xir miisaanad weli mar idin keena maya ma maqal kule idaacadaha kama maqal corruptionka meesha lagala dagaalo ma ahan ansixinta miisaaniyadda ma ahan meesha lagala dagaalamo waxaa waye xisaabta markii lasoo xiro oo xisaabyaha guud uu warqadis ku soo dhifaa oo hanti dhooraha hanti dhooraha dee waa isagu xisaabaadkaana waa yaqaanaa laakiin waxaa la baraa luuqluuqyada madaxyadaha wax lagu xado maado gooni oo cilmi gooni oo la barta way markuu marka khibrad yeelo qofku wuxuu helayaa eh, luuqii wax lagu xaday marka tillaabooyinkan hadda dowladdu ay wado kuwii saxda ama maya dowladdu waa fiican tahay oo waxay tihi waa la dagaalamaynaa laakiin dowladdu waxaa ka maqan dadkii muddaa ee la dagaalami lahaa ee jagooyinkan maba joogaan dictoreso hodan horta een, tobigani waa tobig muhiima een, wadan la yidhi waa wadankii ugu ugu musuqmaasuqa badnaa adduunka wax kastoo inagu riixa ama hore inoogu mariya in arrintaasi hirgasho horta waa waa la bogaadin bay mudan tahay Een, waxaan idin xusuusinayaa soomaaliya ma aha wadan caadiya maaha waa wadan soddon sannadood een, habad intii ugu dambeysay runtii ee, dhowr iyo tobankii sano ugu dambeysay haba isa soo qabo oo qoloba waxba waxba- qoloba waxa ku dartee haykeladii institutionskii wadanka xitaa property rightskii qofku waxa uu xaqa u leeyahay uu maalkiisa wadankan waxa laleeyahay waxaa soo gelaya waxaa la rabaa in la soo geliyo dad xitaa soomaalida keliya ku filan nairobi jooga south africa jooga inay soo gashanaan lacagtooda oo yimaadaan maxay uga dhisanayaan een, gabagabadii baan kusii soconaa ee faarax baan siinaya faarax ee, dadaaladan dowladdu waad arkaysaa dad badan bay soo usoo qalqalatay musuq maasuqa inkastoo ay jiraan dad bana dalka dibaddiisa ku maqan dadaaladaasi miyaan ahayn kuwo eh, bilow wanaagsan u ah wadanka oo ku aadan dagaalka la dagaalanka musuq maasuqa qadarow eh, in lala dagaalamo musuq maasuqa qof soomaaliyeed oo marna diidan ma jirto waxuuna isku haya waxay tahay wadada loo qaadaya in musuq maasuqa lala dagaalamo musuq maasuqa lala dagaalamayo waa kee inta badan hadda waxyaabaha laga dhawaajinaya waxa weeyaan musuq maasuq dhaqaalaha oo keliya ku saabsan laakiin waddankana musuq maasuq fara badan baa ka jira musuq maasuq waxaa ka jira hal moogtahay waxaa la yiri hal xaaraane midig xalaala ma dhasha qof xilkiiba marka hore ku yimid si musuq maasuq ah markaad moogtahay aad ra-iisul wasaare tahay ama wasiir aad tahay oo aan kuu imaado agaasima aad iga dhigto agaasimahana maybe aad igu siiso si lacag aan kuu siiyo oo kale qabiil aad igu siiso waxaa weeye beri lacagtaydii iyo waxaygii inaan meesha aad igeysay aan kasoo ceshta weeyaan waaya gabagabadii xalka haddii aad raacsato faarax xalka muxuu yahay xalka musuq maasuqa hadda dowladda sida ay ku bilowday maadaama uu si qaldan yahay waa inay dowladdu isku laabato waa in guddiyadii dowla loogu talagalay musuq maasuqaaneed la sameeyo waa in garsoorka cadaalad dadka ka helaan waayo qofka lasoo eedeynayo meesha lagu eedeynayo waa inuu lafteeda ku qanacsan yahay waaya xildhibaan adigoo ku darsanaya xalka waxaad u aragto muxuu ku leeyahay halkan waxaan u arkaa in la taageero arrinta socotee la dagaalanka musuq maasuqa oo dowladda shacabka soomaaliyeed ay ku taageeraan bogaariyaan lala dagaalamo musuq maasuqa si dowladnimadeenu u dhisanto oo horey aan ugu sii soconno oo dhaqanleheenna aan isugu filaanno oo aan uga maarano gacan shisheeye iyo dowlad hebel baa bajetkaas bixisa
xildhibaan doctor cabdicali xalka xalka waa fudud yahay hay-adda garsoorka la xoojiyo oo dee tiirka tiirarka aan ka sheekeynayay tiirarka ugu muhiimsan oo ugu adag oo dowladnimada ah oo dowladdu ma dhismi karto haddaan garsoor caadila oo muwadin kasta uu isku halayn karo uusan jirin halka waxaan u arkaa runtii sida hadda securityga uu muhiim u yahay cause corruption badan oo waddanka ka jira wuxuu ku jiraa qeybta securityga waayo dad baa waddanka securitygi waxay u haystaan corruption ahaan waxay u haystaan si waddanku halkaa ugu jiro si lacag uga sameeyaan corruptionku marka sida qof kastaba sheegan waxaan aaminsanahay in la eego dib loo eego loo melifsado cilmibaaris laga sameeyo iyo shuruuc laga sameeyo xiriirka ka dhexeeya qabyaalada iyo musuq maasuqa markaa eexda inaanay markaa noqonin waxa dhowtoo la dib dibudhac ku samaysa la dagaalanka musuq maasuqa waa in shuruuc adag oo qof kasta uu siman yahay la sameeyo waa in haykalada muhiimka ee dowladda ah ku saabsan public financial management waxa la yidhaahdo oo runtii maamulka dhaqaalaha dowladda dhaqaalaha waddanka waa inay yeeshaan shuruuc adag oo iyaga xakameeya haddiiba meeshii lacagtii laga maamulayay xakamaysan tahay deetana way adag tahay in daldaloolo badan laga helo kuwaas waa inay yaraan iyaga shuruuc difaac ah oo naftoodana difaaca because sometimes adoo wax sax samaynaya baa waxaad eraysaa waxa adiga duulaan kugu soo noqdo waayo wax saxaad samaynaysaa gaar ahaan wadamada ka soo baxaya xarbulaha adiga wakhtiga dheer conflict zone wadamada ah marka waxyaalo badan oo inagu runtii dhibkeenu uu dhibka adduunka la qaybsan yahay ayaa lamid ah laakiin waxaa looga baxaa waxa weeye institutions institutions institutions in institutionskii la dhiso xakamaynta wixii lagu samayn lahaa la sameeyo la dabro waayahay aad iyo aad baad umahadsantii dhammaantiin kuwaasi waxay kala ahaayeen xildhibaan maxamed jaamac mursal oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya doctoreso hodan ciise oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed gaar ahaanna waxa ay ku takhasustay dhinaca dhaqaalaha doctor cabdi cali xasan xildhibaan hore dowladda federaalk ee soomaaliya iyo faarax isaaq oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi barnaamijkii toddobaadka faaqadaada jimcaha v o n intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa sidaas iyo nabadgelya